wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa shalay kormeer ku tegey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xabsiga dhexe oo dhisnaa muddo ku dhow boqol sanno ayaan wax dayactira helin labaatankii sanno ee ugu dambaysay waxaana haatan u sii dheer inay soo wajaheen daruufo dhanka caafimaadka iyo nolosha la xidhiira waxaa ku jira maxaabiis ka badan kun maxbuus waxaana ku yar qolalka ay ku xidhan yihiin dhowaanna waxaa ka dilaacay shubanbiyood ay u dhinteen laba maxbuus haddaba arrimahaasi iyo guud ahaan marxaladda ay haatan marayso cadaaladda soomaaliya ayaan kaga hadlaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya mudane cabdulaahi ebyan nuur waxaana su'aalo weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna wasiir marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay maasha allah wa waa aadna idinkaga mahad celina waa gartay haddaan usoo noqonno barnaamijkeenna waxa uu ku saabsan yahay oo ah xaaladda cadaaladda iyo xabsiyada magaalada muqdisho xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho bal xaaladiisa marka hore si guud faahfaahin nooga sii xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waa xabsigii ay jamhuuriyadda soomaaliyeed lahayd weligiisa oo ku yimi magaalada muqdisho wuxuu soo maray marxalado kala duwan burburkii kadib waxaan is leenahay marxaladii uu soo maro dhan markii la fiiriyo hadda ayuu ugu roon yahay uu kasoo kabanaa dhibaatooyinkii badnaa iyo burburkii muxuu ahaa uu soo maray wuxuu ku jiraa muxuu aha inuu hor u socdo shaqooyinkiisiisi uu gudan lahaa inkastoo ay jiraan dhibaatooyin kale weli laakiin guud ahaan xaaladda waxaan is leenahay waa mid gelgeli mudan hadda waktigadan joogo waa gartay waxaad xustay wasiir in xaaladda xabsiga uu soo hagaagaya laakiin ay dhibaatooyinna jiraan oo mar aad shir jira aad qabanayseen maalintii sabtida ahaydna waxaad sheegteen oo ra-iisul wasaaraha idinku soo booqday xabsiga waxaad sheegteen in xaaladda xabsiga ay warbixin baad ka bixiseen oo xaaladda xabsiga ka sheekeynaysay bal dhibaatada ka jirta xabsiga haddaad faahfaahayso marka laga soo tago wanaagga aad sheegayso runtii xabsiga dhexe waxaa ka dhacay muxuu ahaa dhibaatooyin waxaa dhacay xanuuno ayaa kuleelahan u sababay guud ahaan hadda saa og tahayba dalalka uu maro dhulbaraha ama muxuu ahaa uu maro waa had waqti waa kuleelo kuleelahan inta badan waxaa yimaado dhulalka shuwarbiyood ee waxsaas ah so cilaaqaadna leh ama xiriirna leh xagga nadaafada biyaha iyo wax lamid ah ama raashinka runtii xabsiga ayaana waxaa ka dhacay shuwarbiyood oo ah maxaabiista ay la kulmeen xanuunkaas dawladduna way u gurmaysay guud ahaan waa wax fiicanna waa laga qabtay laakiin intaas hadan waa dadaal iyadoo labada haddana waa mashaakilka waa barbar socdaa waa dhacaya ceelashii ah haddana si lama filaan biyaheedii looga joogsadeen ayadana hadda waa lala damaynayo saan oga bixi lahayn oo
waa gartay waxaad ii sheegtay in shuban biyood uu ka dilaacay xabsiga marka ilaa iyo imise qof oo ka tirsan maxaabiista xabsiga ku jirta ayuu haleelay xanuunka bilowgii qofuu ku dhacay wakti habeena habeenimadiina un nimanka alkaalayaa la joogo wayna tacaaleen laakiin wuu u geeriyooday waxay ahayd habeenkii muxuu ahaa ay ahayd bisha toddobada bisha march kadib habeenkii mari waa dadaal badanaa la sameeyey xagga caafimaadka ah arrintu way fadowday si yani oo aada lama filaan ah haddana habeenkii ay bisha tobanka ayaa sabda dhaxa haddana waxaa bilowday nimo kalaa soo dhacay xalaa uu geeriyooday oo u horeeyey haddana markii labaad koob iyo tobankii bisha kadib gurinadaa la sameeyey oo looga hortagaayo arrintaa taaaa afartan iyo dhowr ay gaartay laakiin labadaas kadib wax geeriyooday ma jiraan intooda badan way ka kaceen haddana xaaladdu way degan tahay intii suuragal ah wasiir waxaa la leeyahay oo dadka dhaliilaya gacan ku-haynta iyo maamulka xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin xabsiga ciriiri fara badan baa ka jira dad fara badan baa ku xiran oo qolalkii way buux dhaafiyeen firaaqadii baa ku yar qayladhaantan la xiriidha cudurkan shubanbiyoodka ee halkaa ka dilaacay ka hor baa xaalad liidata ay ka dhex jirtay xabsiga oo ay ahayd in mas-uuliyiinta xabsiga iyo wasaaradda cadaaladdu ay ka hadlaan marka maxaa qayladhaantiina haata kusoo beegay ma xaaladiibaa faraha ka baxday wa faraha kama bixin laakiin waa ka hadli jiray wax badan laakiin xaaladan shubanbiyoodkan waxay keentay in muxuu ahaa aada loo dhageysto warkayaga laakiin inta badan waa kaa lajerin in xabsiga uu u baahan yahay gacan badan sidan kuu sheegay xabsigan laba iyo labaatan sano hore ayuu burbursanaa oo uu ay dowlad daciifa jirtay ama xaaladda ay aada u liidatay soo kabashadan daa'iman mashkuulid markii la maxaadirifaha jira waxaa sida nolosha caadiga ah waxawaaye in legdaka lagu jiro oo weliba sidaasa jirta in lagu baxo markii la rabo inay caqabaad muxuu ahaa yimaadaan taasina waa ku jirnaa sidaan uga bixi lahayn hadda culays waa jiraa xagga dhinaca dismihii ah waxaa burburay qaybtii muxuu ahaa garsugayaasha ayaa burburtay dadkii dha waxaa isugu keena garsugayaashii dadkii muxuu ahaa maxkamada xakusaysa meeshii dadka xukuumadisi ay joogi jireen isugu jiraan dalusaasna waxyaabaha aan waxbadanka agleyno waxaan heshiiska galnay u n o d c mar hore ay waynagu waynagu soo daahday hay-ada kale oo muxuu ahaa banaanka aan la hadalnay aan heshiiska galnay ayagiina way soo daaheen haddana dalkeeda dhaqaaniyadu waa dadka inta badan usoo bixin karo sidaasa waxaan ugu kalifay inaan qaadan inaan dheer aan dhiibno si aan u helno gurmadka aan u baahanahay xaaladda guud ahaan shoolkii waa la xakameeyey laakiin laakiin way ubaa waan u baahanahay gacan inaan keelno adduunyada dadka wax wax ma tari karta haddii ilaaliya
aad iyo aad baad mahadsan tahay haddaan su-aal kale kugu xijiyo wasiir xabsiga waxa uu ka mid yahay meelaha kaalinta ka qaadanaya soo celinta nabadda iyo amniga soomaaliya oo dowladda federaalka ciidamada howlgal kastoo ay sameeyaan waxay kusoo qabtaan dad dadkaana waxay u baahan yihiin marka la kala sooco oo la xukumo qaar in la geeyo xabsiga xabsiga keliya ee hadda dadka lagu xiraa ee dhexe ee la wada ogyahay magaalada muqdisho ku yaallana waa xabsiga dhexe maxaa mudnaanta loo saari waaye xabsiga dhexe ma moodaa in arrinta xabsiga la yareystay oo aanan xoogga la saarin xaqiiqatan hay-adaha imaanaya shaqooyinka ayuu imaanayaan ama dadka ay haatan waa kala duwan yahay hay-ada badan oo aan laxirina way jiraan laakiin waxay ku leeyihiin annaga qorshahayna maahan xabsiyo inaan kasdhisno ama aan wax ka qabano waa duruufaha kale oo kaalmooyinka caadiga ay dadka abaaraha saasa ayay wax qabtaan turkiga runtii wax badan wayma qabteen laakiin inta badan waxay kuu jeediin dhinaca samafalka oo ah abaaraha iyo dadka qarakacaya iyo qaabka wax looga qareebaha iyo qolahooda maxuu ahaa ay qabtaan intaas way jahan yihiin laakiin weli fursadda aan aada u sugeyn waxay naga jirtaa dhinaca hay-adaha muxuu ahaa u n-ka u n o d c hay-adda karaimka iyo waxsaaska ku shaqada le iyo iyo daraagiska iyadana heshiiskana gal welina fulin laakiin hay-ad kasta oo muxuu ahaa ka shaqeynta nidaamkaas waa la kaashanay welina ma ay suuragelin inay wixii noo qisaan weli ayagaan ka sugeynaan annaga waxna u xiran maayo
waa hagaag wasiir waxaa soo gelinayaa mid ka mid a dhegeystayaasheenna oo su-aalo ku weydiin doona ku saabsan xabsiga hadduu alla yidhaahdo marka bal aan u baaqno qadka dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso calaad waa mahadsan tahay waa yuusuf axmed abuukar keenaan oo kamid ah wariyaasha muqdisho aniga runtii waxaan kamid ahay hadda wariyaasha sida lagu hayaa dhibaatadan ka jirta xabsiga dhexe runtii maantayna markii ama markii ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka hadda khadka ku jira ee garsoorka iyo cadaaladda ay booqanayeen xabsiga dhexe waan kamid ahaa wariyaashii tegay laba maalin ka horna sidoo kale xabsiga waan tegay waxyaabaha aadka runtii aan uga deeriyay aan ku arkay xabsiga wax kamid ah in qolalka oo midkiiba shan mitir ilaa lix mitir ka kooban in midkiiba ay ku jiraan dad konton kor u dhaafaya sidoo kalena in musqulaha ay qolalkii ku dhex yaalaan biyo ay cabaan maxaabiista aanay haysan oo biyaha cabidda iyo kuwa suuliye ama musqulaha ay ku isticmaalaan inay isku mid yihiin saraakiisha meesha ku suganna markii aan la hadlay oo aan xaaladdan wax ka weydiiyey waxay sheegeen inay jiraan teendhooyin uu wasiirka hadda khadka ku jira garsoorkii cadaaladda uu xabsiga geeyey
hallo ma maqlaysaa waa ka xumahay dhegeystahaasi dhegeystahaasi waxaan umalaynayaa qadka ayaa ku go-ay yuusuf kaynaan naga soo wacay magaalada muqdisho wasiir waad maqlaysaa waxa uu leeyahay inkastoo qadka uu ka go-ay waxyaabaha uu meesha kusoo arkay waxa uu leeyahy waxaa ka mid ah in qolalku ay ciriiri yihiin oo dad fara badan oo maxaabiista ay ku xiran yihiin oo aanay qaadi karin waxaadna waxaana ognahay dowladda kumeel gaarka inay ku jirto xilli howlgal ay kula dagaalamayso kooxda al-shabaab waxay mar walba sameysaa howlgalla dhinaca amniga oo dad lagu soo qabqabto la tuhmo qaarkoodna la xukumo oo xabsiyada loo gudbiyo maadaama dembiyadii lagu helo marka ma moodaa in maxaabiistiina ay badanayaan firaaqadii aad u hayseen ama xabsigii firaaqadii uu hayay iyo muggiisiina uu yar yahay arrintaa werwer ma idinku haysaa waa runtii arrintaas waa waa arrin wax ka jiri karaan sababtoo ah xaalad amni ayaa lala legdamaa inta badan dalkii duruufu way jiraan tan ku sheegay xaruntiida sugayaasha way xiran tahay maxaabiistadan hal dhinac ama dhinacii kuwa dadka xukuman la keeni jiray ay sugi jiraan laakiin lagdakan ku jirin waxawaaye saad uga bixi laheen duruufa dadku qarsaaa waxaa laga fikiraa lala macooyeynaa lama fariisto waxaa laga fikiraa sidii looga bixi lahaa dadaalkaasu waa ku jirnaa waa wadnaa waa dawaarid ku sheegay cid kastoo gacad laga sinaysa inaan abid u jeednay qaarna wax la sawaxanay inay wax noo qabtaan waanu sugaynaa hadii ilaah yidhaaho inaan ka baxno si degdeg ah markaan ka soo tagno arrinta xabsiga oo aan usoo gudubno xagga cadaaladda beryo dhoweed waxaa jiray in muran fara badan uu ka dhacay kiisas ay ka mid ahaayeen kii wariyaha haatan xabsiga aan ka hadlaynaba ku xiran oo la xukumay iyo haweeney sheegtay la kufsaday oo wariyaha uu warbixin ka sameeyey iyo murano kale oo dhinaca cadaaladda ah waxyaabaha aad guud oo cadaaladda la xiriira markaad fiiriso dalkiina uu burbur ka soo baxay haatan uun dowladdii dhexe ee soomaaliya dowladdii federaalk ee soomaaliya hadda ay amba qaaday howlaheedii dibudhiska iyo soo celinta nabadda iyo kala dambeynta ma kula tahay in garsoorku u baahan yahay in wax isbedel weyn lagu sameeyo oo cadaaladii la hufo oo turxaan bixin lagu sameeyo xaqiiqatan dalku waa burburay labaatan iyo laba sano wasaar horku uu sheegay burburkaas wuxuu taagtayay ad walbo oo dawladda ah garsoorkeena wuxuu kamid yahay hay-adaha suguurka saartay hadduuna soo kacayaa weliba inka ay weydiisay weriyaha iyo gabadha iyo arrimahooda waa wax badan waa kaadalnay maantana waa ku helinayaa garsoorku wuu madax banaan yahay cadaalad say ku heli lahaayeen waa waa laga shaqeeyey inta badan go-aanka maxkamada ay ku horyaallaan weliba u socdaa dacwadii way socotaa maxkamada sare ayay hortaallaa muxuu ahaa garsoorka go-aanka uu gaarin isaga ayaada muxuu ahaa taas waa aasaas cadaaladda laakiin in reform la sameeyo sidii muxuu ahaa adinahun lahayd qaab heel caalami ee la gaarsiin lahaa waa muhiim xagga aqoonta muxuu ahaa qodobadii muxuu ahaa horey oo muxuu ahaa kuwii madaniga ee kuwii ciqaabka in muxuu ahaa waktiga muxuu ahaa jira lagu ablay gareeyo waxaasoo dhan howlahaas in la qabto waa waajib wasaaradda horyaalo waana waana lagu kala jiraa sidii madaxweyne ay sheegeen waxaa la qaban doonaa dhowaan shirweyne looga hadlaayo arrimahaas iyo reformka qaabkii loo samey lahay iyo dariiqdii qaanuuniga ahaa la mari lahaa dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa cabdirasaaq cabdullaahi ile oo jooga magaalada nairobi dalka kenya marka waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal ah wasiirka xabsigan dhexe ee magaalada muqdisho ma maamulka gobolka banaadir baa gacanta ku haya oo maamula mise waa maamu xabsiga waxaa maamula wasaaradda cadaaladda fikir haddaad qabtood ku darsanayso seed u aragtaa xaaladda cadaaladda iyo garsoorka soomaaliya walow ay dawladda soomaaliya tahay dawlad aan haddeer magaranaysaa si toosa loo dhihi karin waa dawlad buuxdo oo hanashada dalka soomaaliya oo dhan ay ku idishahay haddana dabcan dee kolley waxaa muhiim ah inta ay joogto ay ka taliso in ay tahay meel magaranaysaa cadaaladeeda iyo lagu kalsoonaan karo kala dambeynteeda aragti ahaan shacabka soomaaliyeed laguma filna oo cadaalad fiican oo aan dhihi karno cadaaladda waa wax magaranaysaa sugan ma ahan xabsiga dhexe wuxuu hoos yimaadaa wasaaradda cadaaladdu hoos yimaadaa waxaana muxuu ahaa ciidanka hoosimaadana oo fuliyayaalka oo jooga oo liidaha ciidanka asliibsa ayaga say ahan jirtin waa sidaas weliba siday tahay wasaaradda cadaaladda ayaa korka maamusha hoosna waxay xiriira leedahay xeer ilaalinta iyo ciidanka asliibka soomaaliyeed ayaa ayaa ayaa howshii wadaa markaad fiiriso nolosha maxaabuusta xabsiga maxaabiista xabsiga ku jirta xabsiyadii waxaan naqinay xabsiga dhexe xilligii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre waxaa jiray in maxaabiista ay adeegyo heli jireen oo waxbarasho loogu sameyn jiray xabsiga oo marka xabsiga ay kasoo baxaan dhaqan celin iyo noloshooda wax badan ay iska bedeli jireen marka hadda ma xabsiga unbaa lagu hayaa mise dhaqan celintii iyo waxbarashadii iyo howlihii kale waad u wadaan dhaqan celintii qalabkii waxaa hadnay u n d g ama kawashadan oo washadaha oo muxuu ahaa sameeya furnijarka washad sharkaarada waa haysanaa laakiin duruufa waxaa jira qaabkii holgelin lahaa iyo waana waana hawshadan wahaynaa meelihii la dhigi lahaa waa u diyaaranay laakiin weli weli ma ma taabagelin hawsha ma holgelin waa duruufta dhaqaale ayaa inta badan hortaagan laakiin waa waxaan rajeynaynaa wakti dhow inaan ka adkaano oo aan helno dhismooyinkii laakiin qalabkii bilow waa haysanaa washadii waynoo taala washad aada u weyn oo wax badan tari karta dufoorkii waa helnay sharqaamadeena waa haysanaa inta kalena waxaan u waajeednaa inaan hay-ada badan aan la xiriirnay qiimeyntii aan samaynay fulintii hay-ada badan aan loo ballan qaaday laakiin welinuna ay soorigeen inay fusho laakiin dhulkiina waa haysanaa waa u diyaarinay laakiin dhow maxaan rajeynaynaa maxaa dhulka inay helaan dhaqan celintii iyo fulihii ay ubaahnayeen oo dhan waana abin waa jeedina waa ansina wax badan waa sugayna jawaabo insha allah waxaad ii sheegtay in howlahaas oo dhan aad wadaan oo sidii si xabsigaasi aad u horumarisaan tirada guud ee maxaabiista haatan xabsiga ku jirtay misey gaaraysaa tirada guud xabsiga jirta hadda caawadan maanta markii ugu dambeeyey waxay ahaayeen kun iyo toddobaatan iyo laba maxbuus ayaa ku jirta xabsiga oo isugu jira dad xukuman iga sugayaan intaba waa aad baad umahadsan tahay wasiir waan kaaga mahad celinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee aad nagala qayb qaadatay waxaana mar kale ku leenahay aad baad umahadsan tahay waa idinkana sidoo kale idinkana sidoo kale aaday mahadsin salaamu calaykum intaa ayaan dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo marti uu ku ahaa wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya mudane cabdulaahi ebiyo nuur waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna waxaase naga xusuusina dhegayste haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka wicitaanka dhegaystaha noogu soo dir magacaaga teleefankaaga iyo halka aad joogto imeilkeenna somali at v o a news dt com adigoo ciwaan uga dhigaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intaan barnaamij midka la mid ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo